wallah xaalada magaalada waa caali iska qasan tahay laakiin hubkan ayaa gurigeyga weerar lagu soo qaaday anagoo ka maqan markaas
waayahay waa ayo cidda gurigaaga weerartay
wallah ciidama dhar tuuta wata oo is iskaalmahay hadda la yidhahdo kasoo degay oo markii horene loorar guryaha bilaad saartay oo amniga nadaaiba dagaalo colaadii ka mid ah ayaa soo weeraray ciidan militari oo cusub oo hadda yimid oo isweeb ay yihiin ayay soo hogaamiyeen ayay gurigay ku soo weerareen ciidamada aniga waa maqnaa lamba maanta dhacdo ka dhacday ceelka sariire oo la wiil lagu dilay oo qor laga qaatay dhacdadaasaan jiray meydaasaasaan soo qaadayay ayaan duugooda jiray muqrabkaan markaan soo garay garaashka markaa baabuurka anoo geystay markaan kasoo dhaqaaqay ayaa xabad magaalada buulijaan ilaa iswiiskaalma isqabatay markaan wacayna waxaa leedahay gurigaada xabadda ka socotaa caruurtii aan wahay istaafkii qaar kamid aan wahay war xabadaan ugu socotaa yidhaahdeen kullii bala iga dhaawacmay kadibna gurmad ballaarna aa yimid taliska xabadeyna ilaa hal saac guriga way jiri waayeen alxamdulilah marka qorsha inaanay igu dilaan ama guriga biliqeysaan may rabeen lama oga laakiin miida ilaahayn oo suurgeli weysay ciidamo aniga ilaaladii ayaa caabiyey oo kala maqnaa saddexa joogtay alaa ka dhaawacmay kuwa kale u soo gurmaday kolleyba barihii dagaalkay kasoo qaadeen ayaa lagu celiyey sarta la yidhaahdo migda ayay dagaalka kasoo qaadeen marka alxamdulilah halkaas wiila igu dhaawacmay oo garabka xabada igu dhacday wax kaloo hadda gurigiina xabado aan yareen ayaa ku dhacay laakiin meel dagaalaas ka dhacayna kolleyba laiskuma reeban magaalada dhan ilaa xaafadda argagaxa ka dhacay kolleyba hadda barihii ay dagaal ka soo qaadeen ay loorarkooda u saarnaayeen ayay ayay hadda ku noqdeen markasta
waayahay marka adigu maadaama aan xilligaas ada goob joog ahayn oo gurigaada sidaad sheegtay la weeraray waxay yihiin dhab ahaanshahooda ma ogaatay malahaaga markii laga tago
maya maya waaba la ogyahay waaba la ogyahay aniga markaan guriga xabadda iyo socotaan soo galay staafkii ina jiray anigaba dhinac kalea kasoo galnay dhabar jebin ah dhabar jebintaasay ku carareen meel kalena dhabar jebina laga soo sameeyey xabadda se laisku waday sarta keer meel la yidhaahdo iyo isiiskaalmo ayay ku carareen hadda goor dhaway xabadda joogsatay anigana dhaawaciya hadda amasom ayaan geeyey hadda alxamdulilah yarka dhaawaciisa garabka bidax waaye alxamdulilah laakiin qorshay wateen hadda lama saaalan kara laakini waxay ugu soo weerareen heeb heeb ahaan ciidama militarigii hadda soo galay heeb kami heebtooda oo ah ayay soo baxseen oo dhartuuta wata iyo kuwii mooryan gareydii meesha sarta saarnaa alxamdulilah waana la iska caabiyey waana la iska caabi doonaa laakini nin mas-uuliyad ahaan ay ui soo weerareen ayaan ahaa marka dil qorshaysan may wadeen iyo bililiqa may may rabeen nin gurigii la soo weeraray iska caabiya anaa alxamdulilah halkaas iga dhaawacana waa badba ilaahay waa badbaadiyey dhaawaciisa haddana amasom ilaa haddana waxaa daranba ciidamada saraakiil genaraal ay joogaan generaaladii lambarada igama ay qaban laakiin dhacdadaasaa dhacday ma kastay
waayahay taas markaynu ka gudubno guddoomiye magaalada markabal inooga sheekey laba jeer waxaynu maqalnay kooxo hubaysanoo wejiyada soo xidho oo kale inay laba jeer ay la wareegeen kabacdina ciidamada dowladdu halkaasi sida la sheegay ay tageen bal inooga sheekey isbedeladaas magaalada marka soo maray muddooyinkii dambe
arrimahaas waa xeelad siyaasadeed xeelad siyaasadeed aheed kolleyba haddana magaalada ciidama militariga jooga oo ku sugan mar caba imaanana bambaa dhacda amnigii qalqalaas garay hadda waa ka daray ganacsigii ma jiro iskoolaadkii markii horeba waxay u xirnaayeen nimana oo guryo oo shacabka qoryo saartay ayay u xirnaayeen ilaa sagaal iskool haddana tiiti ka daran ay naqatay isbitaal ma jiro iskoolaad ma jiraan kolley badii generaal ay yimaadeen mark daraate ciidama militariga lasoo diray wax waa ka qabo waayeen hadda lix generaalaa timid qaar way iska naqdeen sababa ay ku naqdeen oo wararka la sheegaya is-afgarawaa oo markay magaalada yimaadeen ayay arkeen kolleyba saasay ku naqdeen si lagu sheegay qaarna way joogaan kolleyba wafdaa la sugaya la leeyahay laakiin magaalada marka allah u maqan cidna uma maqna ma kastay